halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo herarka f m-ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lix iyo labaatanka bisha julaayo sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka wadajir idaacaddayada galabnimona halkan waxaa uga daadahan doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mida marinka khaza oo maanta ay ka hirgashay xabajoojin bani'aadnimo oo soconaysa muddo labayo toban saacadood ah kadib markii israa'il iyo xamaas ay oggolaadeen inay rasaasta joojiyaan
waxaad kaloo maqli doontaan dagaallo ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay deegaanka nambar konton ee gobolka shabeellaha hoose duqa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo maalmaha ciidda islaamka u aqoonsatay inay ka mid yihiin maalmaha kale ee fasaxa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka
kooxda reer falastiin ee xamaas ayaa waxa ay isku dhaceen ciidamada milatariga ee israa'il wax ka yar laba iyo toban saacadood muddadii xabadjoojinta markii ay dhaqan gashay maranka gaza subaxnimadii saaka oo sabtiya saraakiisha ururka xamaas ayaa waxa ay sheegeen inay indha-indheynayaan joojinta colaadda muddada yar israa'il ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda amniga ay sii wadi doonaan qodista iyo eegista godadka ay isticmaalaan mintidiinta falastiiniyiinta saraakiisha caafimaadka ee gaza ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in meedad gaaraya afartan qof ay ka heleen dhismayaal burburay hoostooda tan iyo markii ay dhaqan gashay heshiiskan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa jimcihii shalay waxa uu sheegay in xabajoojintani ay tahay mid lagu maamuusayo maalinta ciidda ee muslimiinta ee bisha rabadaane ugu dambeysa wuxuuna sheegay in heshiiskaasi loo isticmaali doono sidoo kale in la isu keeno dhammaan dhinacyada si ay uga wada hadlaan waxaa dhaliyey dagaalka muddada labada isbuuc qaata ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil
sarkaal sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ayaa sheegay inuu malaynayo in ruushku si cagajiida ugu lug leeyahay colaadda ukrain jenaraal martin demsy oo ah guddoomiyaha guddiga taliyayaasha ciidamada maraykanka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in milatariga ruushka iyo hogaamiyaasha dalkaasi ay u eg tahay inay si uun uga cagajiidayaan in milatariga ruushka ay dagaal ku galaan ukrain hadalka jenaraal demsy ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda maraykanka ay ku eedeysay ruushka inay doonayso in hub milatariga ruushka uu leeyahay loo gudbiyo mucaaradka ukrain si ay u adeegsadaan sidoo kale maraykanka ayaa ku eedeeyey ruushka inay sii wado inay duqaymo ka geysato ama kasoo ganto xadkeeda kuna weerarto baro ay milatariga ukrain ka fadhiyaan xuduudda maraykanku wuxuu sheegay inaanay jirin astaamo muujinaya in ukrain ay sidoo kale madaafiic ku riday dhinaca ruushka booliiska ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in qof dabley ah ay gacanta ku dhigeen aan ku celiya halkaasi waa booliiska ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in koox dabley ah ay la tageen oo ay gacanta ku dhigeen sarkaal sunni ahaa ahaana siyaasi degan magaalada baqhdaad ee caasimada wadankaasi booliisku waxa ay sheegeen in riyaad al cadaad ah oo ahaa dhakhtar dawooyinka iyo madaxii guddiga gobolka baqhdaad ay la tageen goor horeo jimcihii xalay ah dabley ku hubaysnayd toban baabuur durbaba lama xaqiijin karo in cadaad ah ay xireen askarta ciidamada dowladda iyo in afduub loo geystay toonna sarkaalkan waxaa la xiray sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii kadib markii lagu eedeeyey falal argagixisnimo dowladda shiicadu ay hogaamiso ra-iisul wasaare nuuri almaaliki ayaa waxaa had iyo goor lagu eedeeyaa saraakiisheeda sarsare inay sunniyiinta ku eedeeyaan inay xiriir la leeyihiin kooxaha mintidiinta ee hubaysan
madaxa guddi caalami ah oo qaramada midoobay u qaabilsan la socodka arrimaha siiriya ayaa ku baaqay in xayiraad dhinaca hubka ah oo caalami ah lagu soo rogo dalkaasi diblomaasigan u dhashay dalka brazil sergio paulo pinheiro ayaa u sheegay raadiyaha qaramada midoobay jimcihii shalay in baaritaanka dhinaca ama baritanka dhinaca hubka ah ay waajib tahay in la joojiyo islamarkaana dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ay joojiyaan inay hub ka iibiyaan dhinaca siiriya iyo kuwa isku haya ee dowladda iyo mucaaradka labadaba binhayro ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadaas ku haya syriya ay ku kacayaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha cid lagula xisaabtamana aysan jirin wuxuu intaasi ku daray in militari aan lagu xallin karin colaadda syriya balse loo baahan yahay xal loo maro wadaxaajood iyo tanaasul
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan v o a washington maranka gaza ayaa waxaa maanta ka hirgelay xabad joojin laba iyo toban saacadood ah oo bilaabatay sideedii aruurnimo xilliga gaza socon doontana ilaa iyo sideedda fidnimo ee caawa israa'il iyo xamaas ayaa waxa ay ku heshiiyeen inay rasaasta joojiyaan muddadaasi magaalada gaza si ay u galaan gargaarada bini'aadanimo dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa magaalada baariis waxa uu wadahadallo uu ku doonayo in lagu joojiyo xabadda muddo dheerna heshiis lagu gaaro uu la leeyahay wakiilo iyo wasiiro ka socda qatar turkiga iyo yurub warbixintaasi waxaa isugu kaaya soo duway maxamed colaad xasan mahadsanid saara jeedka magaalada kaza ayaa saakay markii ugu horreysay muddo saddex toddobaada lagu arkayaa dadweyne ka soo baxay guryo iyo gabaadyo ay ka galeen duqayntii xooganeed ee ay israa'il ku haysay magaalada kaza waxaa kaloo bilaabay inay daabulaan dad dhaawacyo fudud qaba oo guryahooda ku go'doonsanaa muddo gawaarida gaadiidka gurmadka deg dega ah dhaqdhaqaaqan ayaa ka dhashay xabajoojin muddo labayo toban saacadood qaadanaysa oo ay labada dhinac ku heshiiyeen si magaalada loo gaarsiiyo gurmad caafimaad xabajoojintan kumeel gaarka ah ayaa ah natiijada keliya ee ka soo baxday dhexdhexaadin heer caalami ah oo ay horkacayaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon labadaba bankimoon iyo kerry ayaa ku guuldaraystay dadaal ay ku doonayeen in muddada xabajoojinta la gaarsiiyo toddobaad ka badan iyagoo rajo ka qabay inay heshiis cusub oo dagaalka lagu joojinayo ay ka shaqeeyaan afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'el mark rajef ayaa dadaalkan soo dhoweeyey isagoo sheegay in nabadgelyo iyo deganaan ay ahayd hadafka ay israa'el weerarkan ka lahayd Once again today, Israel agreed to a UN sponsored ceasefire proposal for humanitarian purposes.
Mar kale ayay maanta Israa'il ogolaatay buu yidhi xabad joojin ay qaramada midoobay dhexdhexaad ka tahay oo ku aadan dhinaca bani'aadnimada. Hore sidan oo kale waxaan u samaynay buu yidhi waxaan u samaynaynaa dadka kaza oo aan u aragno dad aan cadow nagu ahayn oo ay argagixiso afduubtay kumanaan dadka falastiiniyiinta ah oo horey uga cararay dagaalka kaza ayaa ku soo noqday goobaha xuduudda ah ee burburay maanta oo sabti ah waxaa la arkayay guryo dhulka ku darsoomay burbur xiray waddooyinka iyo xarkaha korontada oo dhulka daadsan afhayeen u hadlay ururka xamaas oo kaza ku sugan fawzi barhum ayaa sheegay in burburka iyo dhibaatada ka muuqata kaza ay astaan u tahay arxandarrada iyo foolxumada dembiyada ay gelayso israa'il iyo xasuuqa ay ka hayso ama ay ku hayso dadka rayidka ah
هذه تهدئة إنسانية وافقت عليها حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية حتى يتم بالفعل انتشال xabad joojinta bani'aadnimo way aqbashay xamaas buu yidhi iyo xitaa ururada kale ee reer falastiin si kuwa ku dhaawacamay dagaaladan loo badbaadiyo oo loo dabiibo kuwa dhintayna loo aaso waxaa kaloo aan fursad u heli karnaa buu yidhi inaan dad ku hoos jira burburo iyo guryo hoostood aan ka soo saarno waxaan ka shaqaynaynaa buu yidhi sidii aan danaha iyo mustaqbalka falastiiniyiinta uga shaqayn lahayn islamarkaana aan daaha uga rogi lahayn baaxadda dembiyada ay israa'il gashay falastiiniyiin badan oo ka faa'iidaysanaya xabajoojinta muddada gaaban ee dhaqan gashay ayaa bilaabay inay dukaamo si kumeel gaara loo furay ka soo iibsadaan cunno iyo dawo bangiyadana ay lacago kala soo baxaan iyagoo rajo ka qaba in xabajoojintu ay daba dheeraato maxamed abushabaan waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada kaza 12 ساعة بالنسبة للي احنا شفناه قليل جدا يعني احنا بنتمنى تكون هتهدئة طويلة الأمد يعني waxaan filaynaa buu yidhi xabad joojin wakhti dheer labayo toban saacadood xabad joojin ma aha naguma filna si aan ugu soo kabanno wixii nagu dhacay waxaan rajaynaynaa in xabad joojintu ay sii socon doonto oo aanan ku noqon burburkii iyo dhimashadii dadka shicibka ah ku habsatay buu yidhi ka hor inta aysan xabad joojintu dhaqangelin kaza ayaa waxaa xalay magaalada ka dhacay duqayn ay dadku dhinteen
كنا قاعدين بأمان الله ما سمعنا إلا صوت انفجار
innagoo iska fadhina buu yidhi ayaa si lama filaan ah aan u maqalnay qarax weyn guriga bannaankiisa ayaan eegnay waxaan aragnay gaari rayida oo gantaal lagu dhuftay hal qof ayaa saaraa waxaa lala beegsaday buu yidhi gantaalka bannaanka ayaan u orodnay si aan u daminno dab qabsaday gaariga laakiin nasiib darro qofkii gaariga saaraa ayaan ka soo saaray isagoo gebi ahaan gubtay buu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in weerar ay baahis- warar ay baahisay warbaahinta oo ahaa in israa'iil ay ku gacan sayrtay xabajoojin muddo dheer qaadata inay yihiin kuwo qaldan We still have some terminology in the context of the framework to work through.
weli waxaan ku jirnaa buu yidhi ka shaqaynta ah siiqadii aan u dhigi lahayn heshiiska xabajoojinta iyo qaabkii aan ku wajihi lahayn hirgelinteeda laakiin waxaan ku kalsoonahay buu yidhi inaan heli doono qorshe aasaasi ah oo shaqayn doona kama dambaysta waxaan u baahannahay buu yidhi inaan sii wadno dadaalka master keri waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha isra'el benyamin netanyahu ay ka go'an tahay sidii xabajoojin cimri dheer looga shaqayn lahaa dhinaca kale master keri ayaa ku sugan magaalada baris ee dalka faransiiska maanta oo sabti ah si uu usii wado dadaaladiisa ku aadan sidii loo heli lahaa xabajoojin rasmi ah oo la dhex dhigo isra'il iyo falastiiniyiinta israa'iil ayaa olole duqayn iyo weerar dhulka isugu jira ku haysay mintidiinta ururka xamaas oo ay ku eedaynayso gantaalo ay ku weerareen dhulka koonfurta israa'iil ku dhowaad saddex toddobaad weerarkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan siddeed boqol oo qof oo falastiiniyiin ah kuwa u badan dad rayid ah oo ay ku jireen carruur badan iyo haween ugu yaraan labayo soddon ka mid ah askarta israa'iil iyo laba qof oo rayid ah ayaa dhinaca israa'iil kaga dhintay dagaalka israa'iil ayaa ka dalbatay ama dalbanaysa in magaalada kaza ay noqoto magaalo ka caaga milatariga waxayna ku eedaynaysaa inay xaq u leedahay inay isdifaacdo weeraro argagixisan haddii lagu soo qaadana ay tallaabo qaado dhinaca falastiiniyiinta ayaa iyana doonaya in lasoo afjaro go'doominta ay israa'iil iyo masar ku hayaan magaalada kaza waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway halkana ka soo jeedinaya waxaad nagala socotaan v o a washington
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington in ka badan lix qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta mar kale ay dagaallo ka soo cusboonaadeen gobolka shabeellaha hoose dagaaladan ayaa ka dhacay deegaanka lambar konton saare cabdi axmed oo stuudiya ugu helisa ayaa qadka taleefanka ku wareysatay dagaaladaasina wax ka weydiisay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur maxamed sidi saaka barqadii ayaa waxaa ka dhacay lambar konton dagaal oo runtii oo dhex maray labada beelood oo runtii halkaa maxaan ku rahdaa runtii oo xurgufi ay ka dhexeysay dhowrkii bilood laga soo gudbay ayaa haddana dagaalkii halkaas maxaa kura ku dhex maray saaka lambar konton
marka imise qof ayaa ku dhimatay dagaalkaasi yaase kaloo wax ku noqday dhinacyadii dagaalamaya mahane intaan anagu hadda warka hayno oo runtii waa lix oo maxaan ku rahdaa maleeshiyaadkii dagaalamaya labada dhinac ah marka weli ma halkiiba isku hor fadhiyaan ay ku dagaalameen mise waxaa jirta waan waan ama cid kala qaaday qaaroy juhdi badan ay dawladda dhexe gelisay iyo gobolkuba runtii iyo amisoomba marka ilaa iyo haddana hade wixii waa un dagaal beeleed dagaal beeleedna hadda waa taqaanaayo maxaan ku ihahdaa un dadkii ma la kala guri karo si kastaba maxaan ku ihahdaa un wixii un labaatan saddexdii sano dhici jiri un baa haddana dhaca oo maxaan ku ihahdaa un qabiil la yihahdo meesha waa laga saaray askaya tegay la yidhaahdana ma jirto hade un maxaan ku ihahda xurguf un waay marka un meelo dhaadheer ma kala joogaan marka muddada dagaalkan uu soo noqonayay ama uu soo noqnoqonaya aada ayay u badan tahay dhinacyadii waxa ay ku wada sugan yihiin isla gobolka marka khatarta arrintaasi ay leedahay waa mid intee la eg
khatar badan bay leedahay oo ah dhiigga walaalaha daadanayo horta bil ramadaan lagu jiro aada iyo khatarteeda ay leedahay cuquba inay soo dhacdo hadda dadkii deriska lahaa inay saameyso khatarta kale waxa weye maxaa jidka halbowlaha ah oo isku xira muqdisho iyo maxaan ku rahda kismaayo oo gobolka dhex mara ayaa mara lambar konton iyo lambar lixdan iyo celwareego ilaa iyo shalambood ilaa iyo maxaan ku rahda baraawe marka jidkaasi laftigiisa maxaan ku raha hakad maxaan ku raha mar alla markay xoogo xurgufi dhex marto hakad baa gala isu socodka dadka khatarta kale waxay tahay maxaan ku rahda in tuulooyinka ay ka barakacaan oo maxaan ku rahda dadkii meeshii ay noqoto gabaahiir oo maxaan ku rahda lama degaan inay noqoto khatarteeda khataro badan bay leedahay maxaan ku rahdaa ilaahay maxaan ku rahdaa labadan beelood ee walaalaha ah inuu yani bogooda burcad isu mariyaan ilaahay ka rajaynayna insha allah waa tahay adinka maamulka ah iyo ee, dowladda iyo ciidamada amisoomay jooga soomaaliyaba maxaa idinkaga qorshaysan dagaalkan soo noqnoqonaya iyo beelahan isku hayo gobolka shabeellada hoose
sahroy dowladda dhexe wasiire oo maxaa ku culculus ay soo dirtay agaasimayaal iyo dad wufuud badan oo juhdi badan bay ku bixisay amisoomna saas oo kale saalalligaba hade un waxaa la yidhi hashi maxaa maxaa saas maxaa ku radaa qadowga ma aragta miya hashi qadow ujeeda maxaa ku radaa qadaf ma aragta marka saalaliga markeeda meelaha maxaa ku ra badanaaba ay ku dagaalamaan waa tuulooyin ka baxsan magaalooyinka ama wadooyinka waaweyn macnaha meel duura dad ku dagaalamaya macnaha dee sin dhahay lama garanayo inuu ilaahay heshiisi umaahin haddana juhdi badan ee dowladda wadaa odayaal dhaqameed ayaa laga keenay maxaa ku radaa gobolka shabeelle hoose oo labada dhinaca marka dib u heshiisiin fiican ayaa socota oo gobolka dhexdiisa iyo gobolka banaadirba runtii marka waxaan rajeynaynaa insha allah wixii bacdalciid ciidda maxaan ku rahda wixii ka dambeeya inay arrintaasi dhammaan doonto insha allah Mhm. ma u egta marka hadda in dagaalkaasi uu soo afjarmi karo ama odayaal dhaqameed iyo wixii la halmaala ay dhammayn karaanba
sahroy horta maxaan ku ihahda dagaaladani maxaan ku ihahdaa waxay sal ku hayaan waa siyaasad inta ugu badan awal deegaan ay ku bilowdeen haddana siyaasad bay dalada la galeen waxaa laga yaabaa ismaamul goboleedyada hadda jiray federaalkii qolo walba inay dhinac u jiidayso ayaa hadda maxaan ku ihahdaa arrintii hadda u eg tahay runtii in maxaan ku ihahda qolana maxaan ku ihahda dhinaca muqdisho inay usoo jiitamayso dhinaca qolana inay ujiidayso dhinacaasi baydhabo marka dee un arrimaha maxaan ku ihahdaa siyaasad kama marna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii ismaamul goboleedyada gobolkan shabeelle hoose oo dhinac raaco arrintan waa iska damaysa iskeeday u qaboobeysaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo qadka taleefonka ugu warramaya saaraha cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa
ramadaan kariim dhegaystayaal galab wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay maamulka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in maalmaha ciidda ee muslimiinta ay u aqoonsadeen inay ka mid yihiin maalmaha kale ee fasaxa haddaba waxaa duqa magaalada minneabolis ay sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaaladaasi oo ay soomaalidu ku jirto in ay aqoonsatay maalinkaasi waa maalmaha ciidde maxamuud mascade ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ahna xubin ka tirsan guddiga la taliya duqa magaalada minneabolis Eh, kulanku wuxuu ku saabsanaa eh, ha- em, duqa magaalada minneapolis eh, ayaa waxay xafiiskooda u aqoonsaday eh, labada ciidood ee muslimiinta ciid alfidr iyo iyo ciid al adxa marka shirkaasoo si fiican loo soo abaabulay ayuu ahaa shirka ama kulanka saaka waxaan kasoo qayb gashay bulshada muslimka ee gobolka qaybo kala duwan bulshadoo dhan ma iman karin laakiin ilaa dhowr iyo soddon qof oo kala duwan oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa, aimada magaalada ee ay ka mid yihiin dadka ganacsatada qayb ka mid ah ay ka mid yihiin bulshada qaybaha dhalinyarada ay ka mid yihiin bulshada qaybahan la yidhaahdo mutacalimiinta ama ama indhargaradka ay ka mid yihiin eh, muxuu ahaa qaybaha dumarka qaybahaasoo kala duwan baa kasoo qayb galay Eh, xaqiiqatan xaflad qurux badan aada loo soo abaabulay oo xafiiska lagu qabtay eh, duqa magaalada minneapolis ayay ahayd Eh, waxaana hadafkeedu uu ahaa saan horey kuugu tilmaamay in eh, xaf- eh, duqa magaalada minneapolis uu labada ciidood ee muslimiinta ciidulfidriga iyo ciiduladxa si tashriif ah ama ixtiraam ah uu xafiiskiisa u aqoonsaday labada ciidood Eh, marka la leeyahay xafiiska minneapolis ama eh, duqa magaalada ee minneapolis ayaa aqoonsaday eh, maalmaha ciidda islaamka eh, magaalada minneapolis maxaa loola jeedaa waxa dadka muslimiinta ay helayaan oo aqoonsigaasi uu keenayo waa maxay Eh, waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye aqoonsigaasu hadda xaqiiq ahaan markii saa loo fiiriyo eh, wax isbedelah uu keenayo oo oo la tilmaami karo ma muuqdo oo ah maalan inay dadka labada maalmood fasax dhab a looga dhigo taa weli ma aha Eh, hadda aqoonsigu waxa weeyaan wuxuu inoo furayaa albaabka oo waa tashriif xafiiska magaalada minneapolis meeyarkeeda ayaa officially wuxuu aqoonsaday labada ciidood marka taas waxay sahlaysaa shaqaalaha xafiiskaasu inay xaq fasax inay u helaan ay suuragal tahay waxay sahlaysaa marka uu- uu xa- duqa magaalada uu dirayo tahaniyad dadka uu u diraya ee officially uu u diraya inay ka mid yihiin muslimiintu ayay sahlaysaa waxaa kaloo inoo sahlaysaa in albaabada ay u furto inay ku daydaan magaalooyin kaleeto sida magaalada st paul sida magaalada muxa bloomington sida xataa st cloud sida register magaalooyinkaasu inay ku daydaan daydaan oo yidhaahdaan haddii duqii magaalada minneapolis uu arrintan u sameeya muslimiinta armay muxuu ah inaguna inaynu samayno waxaa kaloo suuragaltay taas inay albaabo kale usii furto hadhow xataa muxuu govarnarka iyo ama guddoomiyaha gobolka minnesota oo marka ay noqoto officially levelka hadday gaadho ama darajada hadday gaadho wax gobolka dhan uu ictiraafaya inay noqoto oo markaas ay hadhow fasaxi iyo marka tani waxa weeye waa tallaabadii ugu horreysay oo ah dariiq dheer oon rabno inaan qaadno tallaabadii ugu horreysay weeyaan xaqiiqa ahaanna duqa magaalada minneabolis aad iyo aad ba ugu mahadsan tahay inay iyadu tahay hadda marka gobolka minnesota la fiiriyo duqii magaalo ama meeyarkii ugu horreeyey ee arrintaa xafiiskadu si tashriif ah oo ixtiraama u aqoonsada aad iyo aad ba ugu mahadsan tahay yacni dabcan sidaad ii sheegtay bulshada muslimiinta ah ayaa kulanka ka qayb galay culimaa udiin ganacsato dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah aqoonsiga noocaana ka muslimiin ahaan siday u arkaysaan faa'iidada ku jirtaasi maxay tahay xaqiiqatan waxaan u arkaynaa arrin aad iyo aad muhim u ah inay tahay maxaa jira marka qaarkood tusaaleahaan maxamuudow ilmuhu marka uu dhasho hadduusan bilaabin inuu isrogrogo inuu gurguurto ma istaagi karo marka markii ay waddankan oo kale aan joogno waxaan u baahannahay inaan mar walba aanu hal jaranjaro hore u qaadno marka tan waxay nooga dhigan tahay gaar ahaan gobolka minnesota jaranjartii ugu horreeyey oo aan insha allahu tacaala ah in hadhowta aan u soconno in lagu aan ku guulaysan doono biidni illaahi ciidaha in si officiala ama si dhaba in loo ixtiraamo inaan ku guulaysan doono laakiin waa waddo dheer weeye xaqiiqatan laakiin waa bilowgii weeyaan arrintaas weliba xilka ugu xoog badano muslimiinta o dhan buu saaran yahay laakiin si gooni ah jaaliyadda soomaaliyeed oo ugu badan jaaliyad ahaan gobolkan ayuu saaran yahay inay mas-uuliyadda iyadu inta iska xil saarto ay arrintaa qabato marka waxay noo tahay annaga tashriif bay noo tahay qadarin bay noo tahay qiimayn bay noo tahay maxaa jira wax walba waxaa kuu bilaaba cid marka inay duqa magaalada minneapolis bet haj ay arrintan noo bilowdo oo xaqiiqatan ay kaga dhabaynaysay tallaabooyinkii markii kambaynka ama doorashada ku jirtay oo ahayd one minneapolis baan doonaya oo dad waliba ay cid waliba xuquuqdooda ay hesho inay kaga dhabayso ay markaa albaabka ay noo furto micno weyn bay noo samaynaysaa
waa hagaakaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ahna xubin ka tirsan guddiga la taliya duqa magaaladaasi waxaad ka dhagaysanayseen v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha maanta sibaad u dhahaysaa hambalyada
way iska caddahay sababta ibraahimramadaankaagisi dhamaanay waa ka wadaa asiibad wan maqli jirwad asiibtay su-aalaad ogtaad weydiisa jawaabteeda waa barnaamijka hambalyada heesahaas ee caasha idiin sheegtay oo aan idinkugu soo gudbinay heesaha iyo warqadaha dhegeystayaasheenna ay noo soo diraan hase yeeshee galabta waxaa intaasoo dhanba noogu heliya oo stuudio ah noogu martiya wariyaheenna waa ismaaciil xuseen farjar
dadka laakiin waxay isweydiinayaan farjar waaban maqli jirnay maxaa ka cusub maanta haa farjar oo xagee naga soo gasho waay sheekada
marka stuudio dhex fadhiyaa baan gartay aa stuudio caasho ayuu nala ibrahim fadhiyaa dhexdoodana wuu fadhiyaa waa waryaheennii nooga soo warrami jiray magaalada hargeysa oo mid ka mid istuudiyaasha xarunta v o a haatan nala fadhiya ismaaciil soo dhowow aad u mahadsan tahay daanda iyo cashacuud oo dee in badan barnaamijyadanu ka wada xidhiiri jiray laakiin dee maanta aniga dhexdiinii fadhiya mid ka mid a stuudiyayaasha Oo, waa tahay waa tahay meel wanaagsan baad fadhidaa allah kuugu hayo laakiin dee booskan ma lai daynaya
taasay su-aal ka taagan tahay Wax- weliba weliba heesaa ayaad nala xuli doontaa qaarkood
waa tahay su-aalna waan qaba waan weydiin doonaa bartamaha barnaamijka waan weydiin doonaa laakiin barnaamijka aan yaro bilowna oo ismaaciil noo kaadi ibrahim ma soo qabtaa mise waad soo qabanaysaa warqadda ugu horeysa horta aan kaa horumaray caasha warqadda ugu horreysa waxay naga soo gaartay aabe xasan axmed caydiid iyo hooyo raxme xaaji yuusuf abubakar iyo zakariya xasan axmed caydiid iyo sihaam xasan axmed caydiid iyo maxamed xasan axmed ah, caydiid iyo waxay yidhaahdeen sakiya xasan axmed caydiid iyo suheyba iyo suheyb xasan axmed caydiid waxaana ay jecel yihiin inay bogaadin iyo hambalyaba ay u diraan meher waxay yidhaahdeen istaahil axmed caydiid iyo deeq guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa toddobaadkan ay leeyihiin meherkiina guur qeyr qaba inuu eebbe idiin horseedo ayaan idinkaga baryaynaa aamin aniguna aaminayaan raacinaya warqadan ugu horeysa waa waraaq aada u dheer rabadaankii oo na jilciyana way kusoo beegeen taasi haatee bal aan boorka iska jafo waa warqad tahaniyada waxaa ugu horeeya aabe cabdulqaadir daahir cabdulle iyo hooyo macey xasan cali iyo- iyo xakiimo ibraahim wehliye iyo hooyo xakiimo maxamed maxamuud iyo eedo badan waxa li- waa eedo hodan daahir cabdulle iyo sidoo kale adeer cabdinuur maxamuud nuur baa la yiri iyo adeer shiine maxamed nuur iyo adeer sayid cali cabdulqaadir iyo dhammaan ilmo cali cabdulqaadir iyo sidoo kale habaryar baa la yidhi farxiyo yuusuf sayged iyo caruurteeda iyo habaryar naley yuusuf sayged iyo caruurteeda iyo asxaab kalo fara badan dhammaantood waxay hambaliyo hawada u marinayaan baa la yiri gaara waxay u dirayaan cabdulqaadir waa weriye maxamed cabdulqaadir daahir iyo baa la yiri xaaskiisa zaynab maxamed cabdulqaadir oo wiil ugu dhashay baa la yiri magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan julaay ee sanadkan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdinuur maxamed cabdulqaadir waxay leeyihin ducada waa xaggiina bal wiilkaas muqdisho ku dhashay ibraahim oo ducee waxaan leenahay allah ka dhigay kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca Ibrahim, caasho hay.
dhinacii heesaha ay- caasho dhinacii heesaha ayaanu ku bilaabaynaa laakiin waxaad ila ekaatay qof hadal soo wada waxaans lahaa warqad buu ibraahim marka lasoo wadaayo bal ka dhig
waxaan idiin soo qabanaynaa hees ka mid a heesihii hore waayo waayo iyo xusuus hinqasho waxaa ku luqeynaya cabdulaahi diriye sooraan
ganaan haraado qobolba maan filayn ku horte haran deganaan haraado qobolba maan filin ku horte humaageediba i hero halbowle saray hafeefte humaageediba i hero halbowle saray hafeefte markaan hakadaan hanqarwo ah dhulbay halwanaya halsow ah goyn weeye hodadame markaan hakadaan hanqarmo dhulbay halwanaya halsow goyn weeye hodadame bagaan hinqadaanu hadhey bagaan hinqadaanu hadhey
yaa salaam humaag banaanku qaada waqti hore weliba waxaaban ka gartay siday heesta u degan tahay weliba heesaha ka sukuuna waa wuxuu ahaa maja- wux- wuxuu ahaa fanaanku majaajiliste caan ah oo riwaayadaha ka qayb gala laakiin daanda annagu dee taariikhu baan ku maqalnay adigu malaha
waad u soo taagneed waad leedahay iyo jiibinta iyo naga daa waa laakiin idinku ibraahimow laftiinna waa ma iridine laakiin ogow wax wanaagsan ayaa lagu dooqa wax walba waa iska diidaysaa jawigaas wanaagsan ee degan ee quruxda badan haddaad qayb ka ahayd maxay kuu dhibaysaa Inaad iska maye qaadato.
xoogaa waxaad ila ekaateen maaragtay Ha.
dad isyareynaayo oo iska dhigaayo dad hadda heesii soomaalida iyo muusikiiyo bilaabayo yah yaa daaba ka hadla dhinacayga usoo riix
haye waa tahay bal aan soo qabto warqadda xigta waxay ka timid khayrto cab waa khayrto khayrto abbanuur iyo maxamed barakow iyo hooyo mulki siciid cumar iyo maryana maxamed qalombi iyo sidoo kale ismaaciil maxamed qalombi iyo roma baa la yiri barakow iyo seegeeda iyo xabiibo maxamed caabi iyo sidoo kale eedo london baa la yidhi barakow waxaa lala baxay rome baa lala baxay london baa lala baxay waa tahay virginia iyo washington oo sugeynaa iyo eedo london baa la yidhi barakow iyo sidoo kale safiye maxamed dool dhammaantood waxay kala joogaan uh, wadamada britain iyo maraykanka waxaanay hambaliyo u dirayaan cabdulaahi ismaaciil maxamed iyo jahaan maxamed barako waa saddex iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka meherkood uu ka dhacay baa layidhi london ducada waa bahda v o ibraahimow ducadan xaggeennan baa loo soo riixa hore nooga hadla waxaan siri malaha ducooyinkiinibaa ilaahay aqbale dadku waxay leeyihiin wax ka qaata ducadii wanankii la qalaayo lama joogo maa leedahay Ha, bal u ducee meherkan ka dhacay london waxaan leenahay guur qeyr qaba oo raaxo badan ayaan eebe idinkaga tuugeynaa iyo ubad qeyr qaba dhambaalkan waa hambalyo waxa uu isla naga soo gaaray axmed sheekh xuseen aadan iyo cabdiwahaab axmed sheekh xuseen iyo xuseen axmed sheekh xuseen iyo najme axmed sheekh xuseen iyo bilaal axmed sheekh xuseen waxay joogaan hargeysa waxayna hambalyo u dirayaan qureesh cabdi faarax iyo waxay yidhahdeen hindi axmed oo gabaray ugu dhalatay magaalada hargeysa magaca iyo ducaduna waa xaggiina aniga aan ducada qaatee waxaan gabadhaasi eebba uga baryaa in ay noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda anfacda magacana caasho la waay
ibraahim waxaan ka cabsi qabaa in inta xilna la saaro haddana meel lagu xooro soomaali waxay dhihi jirtay nin dooran doorta maxaad u tiraadeen magaca gabadhaas waxaan isleey waa horaa la bixi laakiin haddii aniga ay magacaasi dhinacayga usoo riixeen gabadhaas waxaan u bixin lahaa faatima
faatima Ah, waxaan filaynaa in ay ku dhegeysanayaan dadka warqadda noo soo qoray gabadha magaca aad u bixisay oo aan rajeynayo inay iyaguna ugu waqlali doonaan xataa haddii ka hore la bixiyey caashay dee waxaan filayaa in habluhu laba magac qaarkood baa loo bixiya in magaca labaad ba noqon doono weliba lab- labada magac way jecel yihiin hadda aniga een, gabdhaha aan dhalo dhan Hmm.
xitaa aniga dhala igu daro min laba magacaan leenahay hay hay marka marka magaca labaad waxaa tira haddii ka koowaadaan la waayey haa kan labaadaan la helo waa tahay bal warqadanaan soo qabto waa salaan waxay ka timid ayuub maxamed cabdi waxa uu joogaa dalka canada waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri walaalkay maxamuud sheekh iftiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeerkay buu yiri xasan salaad sheekh waxaan kaloo salaamayaa buu yidhi adeerkaya axmed aadan muuse yuusuf iyo dhammaan eheladayda meel kastoo ay joogaan sidaas iyo nabadgelya buu yidhi waa tahay ayuub waxaan filayaa in dadka uu salaamay in ay dhegaysanayaan heesta xigta haddaan soo qabtona waa kulula jacayl iyo fanaanka xabiib sharaabi xabiib jacayl ni jacaylka horta maxaa looga wada qeyliyay nin walba si uu uga cabaadaya magacyo badanna waa loo bixiyey qof dhahaya ma arkaysid qaboobaa jacayl ha sheegin
haddana waa laga heri laayaha mar walba saasaa loo daba taagan yahay qofka maalintuu jacaylku dhaca harsi iyo hoyaad ugu dambeysa
waxa uu leeyahay oo kula leeyahay shubaakadaa lay furo maantana waxaan maqlahay ibraahim oo maahmaah cusub oo la leeyahay nin fikir badan iyo qofuu jaceelhay labaduba waa linkaaga dhow waa tahay waxaa stuudiyaha nala fadhiya sidaan dhegeystayaashaba ugu sheegnay ibraahin oo wariyaha iyagii nooga soo warrami jiray guud ahaan somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa inta badan kasoo warrami jiray ismaaciil xuseen farjar oo xarunta v o a kusoo biiray ismaaciil washington waad dhex martay v o ana waad dhex martay stuudiyihii barnaamijka ambalidii salaamahana galabtaad dhex fadhidaa warkaaga keen
horta washington dee maalmaha baan ku sugnaa hay marka fikir badanna markii hore waan kasii haysto waxaan dib u xasuustay maalinta airport kasoo degay cabdiraxmaan yabarow siminaaru hargeysa ku bixinayay istreedhadan wada s iyo maxaa loo odhan jiray c baa lagu odhanaya iyo four hadeer halkeena meesheena ku taa ha erey marka washington qofka horta hadduu mobile la haysto kuma dhex lumayo tareenka buluug yellow baa lagu odhan kala raac lambaraa wax kastaba leeyihiin marka ninku hadduu calculationka aad ugu wanaagsan yahay Ah.
uuna akhriyi karo gawaadhidana iska ilaalin karo xisaabtana soo bartay xisaabtana soo bartay ta kale caashay Ah.
ku darsoo dee maraykanku Ah.
wixiis wax kale way ka wada waawen yihiin waa gartay haddaas tiraa koob shaaha cab koobkooda koob kale uu ka wen yahay small wax la yidhaha ma jiraan ma jiraan wax ismool ah gawaadhidooda gawaadhidii kale way ka waawen yihiin rootigu rootigu waa ka weyahay.
wax kasta wixii hore way ka waawen yihiin dadkuna
dadkuna kala noocnooc mararka qaar wax isweydiin waayo cid eh, waxaa jooga hadda dee shan iyo toban milyan dad gaadhayo isbaanisha oo imika luuqadda labaadba inay noqdaana waxaa jooga madow badan dee waxaad is odhanaysaa maraykanka warka qaato Ah.
is the land of opportunity waa wadankiisii ha waa dhulkii fursadda ha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha Far- oo yuusuf axmed jaamac iyo xaaskiisa iyo shukri faarax shire iyo waxay yidhaahdeen dayib cawil nuur iyo xaaskiisa iyo qadan maxamed maxamuud iyo maxamed yaxye waxay yidhaahdeen tamraysa iyo xaaskiisa iyo sabaax jaamac maxamed iyo ilyaas faarax guure iyo axmed cabdi axmed iyo waxay yidhaahdeen madar jamaal maxamuud iyo mahad jamaal maxamuud iyo maxamed yuusuf jaamac iyo cabdalle yuusuf jaamac iyo waxay yidhaahdeen fahmo cabdiraxiin maxamed dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan finland waxaana jecel yihiin inay taaniyad kale iyo laabay halkan ka gaarsiiyaan aabe cabdiraxmaan aadan gaamadiid iyo waxay yidhaahdeen hooyo aanisa cabdi axmed oo gabadhi ugu dhalatay danimark gaar ahaana magaalada aros gabadhaasi oo loo bixiyo munira waxaana ay leeyihiin munira allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waa warqada salaanah waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a kadib buu yidhi aniga oo ah ee, waa siciid muuse aadan seed waxaan ku magac dheerahay buu yidhi siyaasi waxaan halkan aad uga hambalyaynayaa buu yidhi xaliimo muuse aadan seed oo ay gabadh ugu dhalatay degmada goldogob xaliimo muuse aadan sida muuqata gabadha waa walaashii marka wuxuu ka soo iloobay sida muuqata seedigay waa tahay waxa uu hambalyanaya aniga halkaa ugu daraya xaliimo muuse aadan seed iyo bashiir cabdi maxamuud oo ay gabadh ugu dhalatay galdogob waxaa gabadhaasi loo bixiyay ruqyo bashiir cabdi maxamuud waxaan leenahay soo barbar
waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa dhegeystayaashannana waxaan u haynaa heesta dabiib waxaa ku luqanaysa fanaanada nimca yaasin
But we buy it
haye dawe dawe wee nabarada
maxaa la daweynaya ilaan ilaan mud laislama dhicin turayno yaa faashidaa lagu duubo ya ismaciil maxaa la daweynaya de waa caashiqii ul lahaa kululaa marka hore so kululaa ka mid ah horreysiin marka waa hore.
kulula waa ka horreysa Marka kulaylkii baa la daweynaya kulaylkii baa laga daweynaya.
ah
waa tahay aad dhibco iyo aad yaasiin codkii macaanaa ee fanaanada nimco yaasiin haddaan intaas kaga gudubna caasho warqadda xigta noo soo warqadda intaana soo qaban ismaaciil baa halkan fadhiya magaalo weyn buu ka yimi magaaladii markaad meel ka soo baxdo ilaa iyo mudday kugu qaadanaysaa in aad maaragtay aad jaleecada ka dayn weydo ilaa haddi aad jaleecaysaa ismaaciil cashay ma su-aashayga deysta waay dadku fara badan yihiinoo Ah.
guud ahaan baan u salaamaya waa gartay ma wada gaari Ha, kartaa oo ay dhaha magaaladoo dhan iyo intay sido magaalada iyo weliba idin ka baxsan dee magaalada Ah.
qura Aye.
ya magaaladii hargeysa Ah.
asxaab badan baa kala duwan baa jirta waalidka gaar baan u salaamaya iyaga waa gartay waalidka markaan gaar u salaamo dee asxaabta guud ahaan baynu u salaamaynaa Waa waay gartay.
haddaynu israahno magaranaysa in baa la ilaabaya waa bad laakiin cabdixakiim shirwac inaad salaanto waa shirwac saaxiibkii weeye isaga waqti badan baan soo wada shaqaynay iyo hodan cajab iyo welibana iyana soo biirtay Aad weliba iyo aad.
cabdi iyo weliba nimca sabriyo hore inoola shaqayn jirtay asxaab badan marka haddaynu silada sii kala furfurno Ha, ha, haddii waa la kala bilaabo ma sarsaraya.
dhammaanayso ha runta waxaa la wadayaa in dabalaha rabdaanta ka dhiman iyo ciidda iyo waa- waa haddana caashacuudoo la yidhi yaad salaami lahayd cidan soo qabto ma aqaan tiboka odaygu madax xasuusan lahayd iyo marka caruurta waqtiyo kale ayaan u eegaynaa oo aanu ku salaano dhammaan asxaabta ciiddi baa soo dhow kolba waayahay dhambaalkan caasho waxuu naga soo gaaray aabe cabdishakuur xaaji mire iyo hooyo madiine axmed xasan iyo maxamed cabdirashiid maxamuud iyo cabdi axmed jaamac iyo daahir axmed muuse iyo maxamuud maxamed yuusuf iyo mahad maxamed cali iyo cabdulaahi yare iyo waxay yidhaahdeen aabe axmed maxamuud xaaji xasan iyo hooyo ruqyo siciid xaaji xasan iyo hooyo ardo iyo adeer cabdirasaaq xaaji mire iyo eedo siciido xaaji mire iyo waxay yidhahdeen eedo asli xaaji mire iyo eedo rasmiyo xaaji mire iyo eedo canab xaaji mire iyo cabdiqaadir cali ismaaciil iyo sacdiya cabdisamed xaaji cusmaan iyo waxay yidhahdeen hodan cabdishakuur xaaji mire iyo jabarti cabdishakuur xaaji mire iyo cabdifataax cabdishakuur xaaji mire dhammaantood iyo waxay yidhaahdeen reer xaaji xasan waxa ay salaamayaan axmed cabdishakuur xaaji mire iyo marwadiisa mune axmed maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay qardho waxayna leeyihin meherkiina guur qeyr qaba ayaan eebid kaga baryaynaa iyo nolol raaxo badan aniguna aaminaya raacinaya warqadan ibraahimna waxay naga soo gaartay dahabo daaday iyo qamar daaday iyo is waa isir daaday iyo axmed maxamed xaaji iyo aamine maxamed xaaji iyo sahal maxamed xaaji iyo cabdiraxmaan maxamed xaaji iyo ismaaciil maxamed xaaji hooyo caasho jaamac iyo aabe yuusuf siciid dheereeye iyo faadimo yuusuf siciid iyo axmed yuusuf siciid iyo maxamed yuusuf siciid iyo cabdulaahi yuusuf siciid iyo cabdixakiin yuusuf siciid iyo ugu dambeyntii cabdiraxmaan yuusuf siciid dadkan waxay kala joogaan baa layidhi xiingalool hargeysa sibaaye baa layidhi iyo adis ababa sibaaye eh, ibraahim waa halkee hadaad adigu dhaartaa magaalooyinka bal sug haddaan ka fikire haye ismaaciil adiguna hadaad adigu dhaanto dee anigu waxaan u qaatuun koonfurta soomaaliya Waa hargeysay ku dhaban tahay Tuulo yar- Har- hargeysa iyo adis ababa bay udhexaysaa tuulo yar ka soo qaad oo bushashna ay ku yaalaan canjeerada laga cuno bise qoraalkaa dhexda geliya waxay kala joogaan baa layidhi xiingalool hargeysa sibaaye iyo sidoo kale adis ababa waxayna tahniyad u dirayaan doctor cabdirasaaq maxamed xaaji iyo ogbaada muuse ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkiina allah ka dhiga midkii uu ku xigo guurka loo aayo anigu Caasho, inta badan- meeshaas aad i inta- xasuusay.
inta badan ibraahim waxaan jecelahay eh, magaalooyinka waaweyn dadku aanay wada garanayn haddii lasoo raacin lahaa deegaanka dhaqso waan garan lahay waxaan ku jirnaa gebagabadii bisha barakaysan ee ramadaan oo dhowr maalmood ay ka harsan yihiin caashahay intaan raacday nabiga codka dhegaheenna kusoo dhacaya dhegaha dhego- dhegeystayaashaba waa codkii allah u naxariista xaliima khaliif magool
Thank
inta raacda nebiga waxaa ku luqaynaysay qasiidadaasi xale maqaliif magool caasho warqadihii ayaan dib ugu noqonaynaa warqadda gacantaada ku jirta warqadda gacantayda ku jirta ibrahin oo hambalyo dhalasho ayaa la yidhi ugu horreyn waxaan salaamaynaa baa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliya gaar ahaan baa layidhi bahda barnaamijka salaamaha iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa dhammaan bay yidhaahdeen dadka hoos ku qorani dadka hoos ku qoran caashun baa ujeeda xataa ibraahim oo la fadhiya ma arko waxay hambalyo dhalasho oo farxad la u darayaan baa la yidhi abe cabdiraxmaan aadan gamaadiid iyo hooyo anisa cabdi axmed oo maanta baa layidhi waa toddoba iyo tobankii bay warqadani ibraahim uu lasoo diray bishan julaay sanadka laba kun afar iyo tobanka gabar ugu dhalatay baa la yidhi wadanka denmark gaar ahaan baa la yidhi magaalada aarhus gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi munira waata markana waxaa loo soo noqday dadka tahaniyada diraya ducadan way u raaciyeen waxay yidhahdeen waxaan ilahay uga baryaynaa gabadhaasi inay noqoto tii soo barbaarto dalkeeda iyo diinteeda anfacdo waayaha dadka u tahaniyadeynaya waxay kala yihiin baa layidhi markana jamaal maxamuud jaamac iyo xaaskiisa iyo cibaado maxamed nuur iyo cabdiraxmaan maxamed nuur iyo xaaskiisa iyo farxiyo aadan macow iyo yuusuf axmed jaamac iyo xaaskiisa shukri faarax shire iyo dayib cawil nuur iyo xaaskiisa iyo qadan maxamed maxamuud iyo maxamed yaxye tamraysa iyo xaaskiisa baa layidhi sidoo kale sabaax jaamac maxamed iyo ilyaas faarax guure cabdi axmed faarax madar jamaal maxamuud iyo mahad jamaal maxamuud iyo maxamed yuusuf jaamac iyo ugu dambeyntii baa layidhi cabdalle yuusuf jaamac iyo fahmo cabdiraxiin maxamed dhammaantoodna sida aan sheegay waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan aadan gamaadiid iyo hooye anisa cabdi axmed oo wadanka denmark ay ku dhalatay gabar loogu magac daray muniira muniira waxaan leenahay soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray suleymaan sheekh xasan injineer borow iyo reer ibraahim malaaq oo kale ah cabdinuur iyo cabdiqani ibraahim malaaq oo jooga washington iyo aamine ibraahim malaaq oo joogta washington iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis ibraahim malaaq iyo hindiyo dhaqane iyo weriye maxamed faarax shire iyo weriye bushra nuur iyo weriye bahje cali isxaaq dhammaan reer ibraahim malaaq waxaana ay joogaan maraykanka iyo xerada qaxootiga dhadhaab waxayna taaniye jecelyihiin inay u diraan saruure ibraahim malaaq iyo waxay yidhahdeen shariif cabdulqaadir oo gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaana xaafadda f six gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen mirhan shariif cabdulqaadir waxaanay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaartay aamina in anaguna leenahay aniguna aaminaya aan raacinaya ibraahim oo waraaqii farahayga way ka dhammaadeen wax aan ahayn hal heesa oon raba dhegeystayaashan aan uga taga maaha ee mid kale ma hayo marka bal warqadda hadday gacantaada ku jirto warqadda ugu dambaysaana gacanteeda caashi waxay naga soo gaartay ayay xabiibo u aadan iyo awowe axmed xadro iyo abti siciid axmed xadro iyo abti cabdifataax axmed xadro iyo abti axmed boolo boolo iyo abti xuseen boola boolo iyo waxay yidhahdeen habaryar deeqo axmed xadro iyo foos axmed xadro iyo maryan warsamo faarax iyo awowe cali qaasin bulxan iyo bare cabdi sanwaa iyo dhammaan reer axmed iyo dhammaan reer axmed xadro iyo reer cabdisanwaa iyo reer cabdiqaas iyo dhammaan reer axmed xadro iyo reer cabdisanwaa iyo waxay yidhahdeen reer qaasim bulxan dadkaasina waxay taanid u dirayaan cali qaasim bulxan iyo marwadiisa dhuux axmed xadro oo wiil ugu dhashay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey sayid cumar ducadana waa xaggina sayid cumar waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ah aamiinna waan u raacinayaa ibraahim bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka cawooy maalin baa la yidhi haye sidee cawo maalin u noqon kartaa okeelo madow gasha adaa arki doona
cawadii baa maalin laga dhigay haye caddadiina waxaa la yidhi waa gudcur aad iyo aad halkaas macno weynaa ku jira ibraahim malaha waa mid aanaan gaarin fanaanada qatar daahir cege ayaa noo sharaxaysa waxaan anigu aada uga helaa qof uu cudur kuu hayoon haddana kaa caawinin cad kaa maqan baa la yidhi waa kugu fiirsanaa xaq miya xeer miya meeshuu sharaabada ku qaadaqaaday lahaa
sharaabadaasaan kusoo xasuusta ibraahimow muddo aad u fog waxaan xasuustaa maamo aan daris ahayn ayaa way xanuunsanayd markaas waxaa loo soo qoray sharoobo waad qiso dhaboo dhacday marka sharoobada loo soo qoray bay waxay istiri si aad dhaqso u caafimaadid hal mar ka lac hal mar ma iska wada cabtid afkay ku qabsatay markaas mar kale iyo isbitaal loola cararay noqoto marka wax waliba waa sida la yiri dawada qudheeda waxay u baahan tahay in la yaryaraysto si ay wax kugu tarto marka wax walba haddaan la tartiibsan khatar baa lagu gelaya iska ilaali daawada iyo cuntada iyo wax walbaba inaad qiyaastaada ka qaadato waay wax walba wax walba waxay ku fiican yihiin ibraahin oo in qiyaas loo abaaro haddii kale waxaad boobboobto waa ku boobboobaan
waa tahay codka macaan ee fanaanada khatara daahire ciga ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa noo ballanaa toddobaadka dambeeya iyadoo haddii alla idma la ciiday bishii barakaysneed ee ramadaanna ilaahay noo dhameeyey intaan mar kale kulmi doonana waa anigoo ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ahaa cashe ibraahim oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
waynu ka xunnahay codkaasi baxsan ee khadrad daahir ciga inayna dhammaysan karan wakhtigoo aad noogu yar aawadeed saare cabdiaxmed maxamed colaad xasan iyo dhammaan v o a waxay idin leeyihiin galab wanaagsan intaynu mar kale caawa kulmi doono
This program has come to you from the Voice of America, Washington.